dawladdana wax yar baa u dhimana waktigay la gurinayaan oo la dhammaynayaan marka waktigu dhammaaday doonayaan inay yidhaahaan madaxweynahan sharci ma aha baarlamaankiisina horey buu sharcigu uga dhacay marka ciidamada waxaa wata nimanka diidan soomaaliya horu socodkeeda ee u shaqaynaya kenya israael imaaratis iyo masar iyo dadadka la midkaa dadka u shaqaynaya dalka loo soo adeegsaday oo xamar baan duminaynaa leh ee laga celcelinayo nimankaasaa wata adeer barnaamij maya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay la dagaalamayaan oo ay weerarayaan ciidankaasay rabaan inay laayaan oo gobolka gada ay ka qabsadaan degmooyinkaasna ay qabsadaan sida hadda kismaayo looga xukumo nairobi oo kale garbaare iyo beled caawo iyo doolow looga xukumo nairobi saasay rabaan saasaana meesha loogu daabulayaa hadday ciidamada kenya la dirirayaan maxay ka raadinayaan doble oo loo geynaya may beled xaawiyo doolka degeen waa ogyihin meelaa laga ogeyn male soomaaliya meel walbaa laga ogeyn marka soo adduunkii oo dhan baa hal daasada laysugu keenay marka codka hadda aniga aad iga qabanayso waxaa laga yaabaa intaan salaada duhur la tukanisata qaaradoodii adduunka in laga dhegeysto marka adduunyadii baa sidaa noqotay marka ciidanka waa og yihiin maamulka gado waa og yahay dawladdu waa og tahay ummadda soomaaliyeedna waa og yihiin waa beriyey saxaba laguma qaryaan